waybaah gebagabo marahaya dhismo wejiga koowaad ee jidka hirow beledweyne iyo degmada farlibaax ee galbeedka gobolka hiiraan saasatowna iskihirow gobolada bakool iyo deegaano ku tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya cabdiraxmaan cilmi oo ku mid ee madaxda kambaniga dhisaayta jidkunya waybowsi sharaxaad ku biyey dhismaha iyo saashaatow abirka jidkun iyo wakhtigiisa la dhammaayo doona shaqada meel fiicana hadda noo maraysaa oo hadda waxay noo marayay stagekii ugu dambeeyey waxaan ka soo bilaabnay kow waddada waa laba kilomitr waddada farlibaax siddeed boqoloo mitr laami waaye kun iyo laba boqolna waxaa waa carakaabo hawsha hadda si fiicanay noogu maraysaa kow waxaan ka soo bilaabnay waddada in carradii iyo aan ka xaaqno ilaa konton sinti aan qodnay labaatan iyo shan sinti dhagaxa soo saarnay waa waxaa la saaray carakaabo labaatan shan kaloo dhagaxa saarnay olredy hadda konton sinti dhagaxna waa noo saaran tahay leeyarkii koowaad labaad saddexaad waa saarnay leeyarkii ugu dambeeyaan maraynaa waxaa noo dhiman oo keliya hadda waa gabagabo hadduu ilaa hiraa drinagekii oo biyomareenkii waddada labada dhinac wuu noo dhiman yahay gabagabo waa asigana waa rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan inaan ku gabagabayno waxaa noo dhiman stagekii kale ugu dambeeyey oo last leeyar ah oo carakaabo iyo shamiito laysku qasaa kaa markuu noo dhammaado hadduu ilaa hiraa waxaa ku xiga garaafelkii jaygii jayga markuu dhammaaday kadib laamigii waa marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaa hiraa shaqa qurux badan waxaana ku mid a ganacsatada isticmaala sajid kunya waybayo hadhawaayana dhismo iyo dayactirka laga suubihay waynayo sheegana in dhibwinyo ka qaba jareen marowka iyo isticmaalka jidkun markii hore dhow dhib badanaa ka jiray waayo adduunka macnaha waxaa la yidhaahaa wuxuu soo arkay masheega wuxuu jooga waxba kama arkaa la yidhaahaa annaga markii hore dhibaa lagu qabay dhabbadan waxaa dhib looga qabay dhowr walxaad ooy ka mid tahay dhowr walxaad oy ka mid tahay in oo maxaanku rahaaye meydka xataa meelahana hadda qabuuraha ku yaallaan hadda boortan dhinaceeda kaleetaa hadda yani ishaag hadda lagu aastaa garabka in lagu qaaday oo gaaridameer xitaa lagu xamili waaya ayaa jirtay biyo aawadood dhulka hadduu roob yimaada lama soo geli karin dhulkaan waa biyo xiranay ahayd marka hadda wax weyn hadda ay macnaha ishaag bulshada ay u haysa hadda waxqabadka ay u tahay kambane style waxaan leeyahay kambane style ay kor ahaw oo dadka wax u qaba wadadan xaalkeeda waxaa ka warbixin karo aniga oo kalo sababtoo ah wadadan way burbursanaan jirtay wada burbursan oo biyaha meydka halkaasaa garabka looga soo qaadi jiray ilaa buurahaasaa garabka lagu wada jiray alxamdulilah hadda waa maasha allah waay waa noo socotaa insha allahu tacaala inta kasii dhimanna insha allahu tacala in noola sii geeyan rajaynaynaa jidkunya waybowse muhiiman ee ah dadka anshaal safarow gobolada hiiraan bakool iyo qaybo ku mid eh deegaanada ismaamulka soomaalida ethoobiya